الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد waxaan halkan kusoo xiranaynaa shirkii nabadgelyada ee guddiyada caasimadda dhowr qodob aan isla eegnay horta runtii qofka tubahada ku shaqaynaya waxa ugu horeeya la helo maanta laga bilaabay in joogi anigaa u madaxa xafiiska samafalka iyo xafiisyada kale ee khusayso hadday dibdejinta iyo tahay kullina waxaanu jikaa u gelaynaa in wixii caasimadda laga bixinay inkastoo mar kastaba caasimadda la iloobo oo la yidhaha tuulooyinka loo geeyo waa caasimadda dad shaqeeya u baahan baa jireen inaanu taa ka bilowno insha allahu arrimaha kursiga iyo dhalinyarada sidaa uu sheegay guddoomiyaha degmada axmed dhagaxaw adag baynu ka geli doonaa waxaanu samayn doonaa shirkaa shirka ka dambeeya waxay nagala soo qeybgeli doonaa maamulka booliska hadday noqdaan muxuu ahaa hogaanka howlaha iyo howlaha iyo muxuu ahaa iyo labada taliya qaybeed iyo taliyayaasha saldhiga inagoo wada joogna aynu ku iman doonaa waxaanu isla gaari doonaa in qaraarinimadaa uu sheegayna waxa weeyaan marka jeelka inakiisa lagu xidhaynaki waa inaan fadhiga lagu masruufayo laakiin waxaan filaya inay soo socota in meel ka fog la geyn doono oo ka ugu dhow amba burca lagu soo xidhi doono amba ceergaabo markaa waxaan filaya inamadaasi inay hawshoodii naga dhammaan doonto guddoomiyeyaasha degmada degmooyinka sideedda degmo waxaanu furnayo guddoomiye ku-xigeenadooda in saldhigyada ay la shaqeeyaan iyo guddiga nabadgelyada oo saddexda nin isku xiga guddoomiyaha koowaad guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad inuu ninuba habeen shifti galo xogayo badanka dumarku bay u badan yihiinoo waynu ka daynay inay hawshaa galaanoo hawshii kale waxaanu cashuurahoo dhan iyo maamulkaanu saagnay iyagu inay galabtii wax ka qabtaan marka in ay habeen kasta uu nini heeganka galo uu la shaqeeyo guddiga amniga iyo muxuu ahaaye iyo taliyaha saldhiga uu isku kan xidho halkaa bariis ka noqdo lana ogaado xaafad walba wixii ka dhacayo halkaa macluumaadka waa istaqaanaan xaafad walba inaad telefoonkeediisa siisaan dee howlaha nabadgelyada sheekh maxamed cumar dareerna iminka mar dhowid halka nagaga tegey oo howlo badan oo kuwa nabadgelyada iyo kuwa kaleba aanu xog waraysi uga uga yeelanay iyo xoolahan magaalada khariraya iyo kulli iyagana barnaamijkooga o dhan waanu sii dayn doonaa shirku saasuu inoogu xiran yahay miidiyuhuna way naga bixi doontaa inagaa gooniisu horeysan doona waalidiintana waxaan leeyahay qof walooba ilmahaaga waa inaad ogaataa halkuu ku maqan yahay lixda fiidnimo iyo wuxuu qabanaya hadhow tole kii ugu xumaa waxa weeyaan waa ka ugu wanaagsan marka hooyadii timaado waa ka ugu wanaagsan masaajidku ku maqnaa midkana waynu banaynaynaa waxaa iga harsan waxaa ku waajiba inay halkay qori ka taagataba leer lagu xidho waa kiradii dhulka ma bixiyaan dhulka iska daa cashuurtii leerku waa gooniye kirada waxaa lagu leeyahay meel kastoo qori ka taagayaan dowladdaama bir ka taagaan markaa waxa weeyaan dowladda waxa weeyaan shirkadaha waxaan leenahay dadweynaha iyo dowladda hoose iskaashanaya laambadii way bixinayaan oo xaafadaha qaybna way bixin doonaan qaybna annagaa bixin doonaan markaa inay shirkad weliba meel kastoo bir ka taagantay inay leer ku xidho asalaamu calaykum
maydka caasimadda oo ah maydka maayirada cabdiraxmaan maxamuud caydi xildhibaanka oo ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada xildhibaan xasan iyo xildhibaan ismaaciilba guddoomiye agaasimaha nabadgelyada iyo dhammaan guddiyada waxaan isgu salaamayna salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan in haddaan guddoomiye warbixin kaa siino shirkan sidaa uu maayirku sheegay ajantaha shirkani waa kaa maayirku inoo sheegay oo sidii kor loogu qaadi lahaa nabadgelyada iyo xidhiirkii wada shaqayneed ee inaga dhexeeyey innaga iyo idinka waxaa jiray shir shirkan ka horreeyey oo siniintan maanta siniinteedii ahaa mayrka caasimadduna waa kii soo salaamay shirkana inoogu baaqay anigana markaa idin sii kala shirka marka haddaan iska sii abdeed garayno siduu shirkaasi ahaa waxa uu ahaa guddoomiye gudida dhexdeeda ayaa waxaa jirtay inaanu isfahanay oo cabashooyin iyagu ay cabanayaan iyo inagu waxaynu sidaynu ugu tiraleen faligood qabanay waxaa jirtay gudoomiye guddiyada inay guddiyadu shir kala galeen oo markay shir galeen ay guddoomiye iska dhex doorteen sideedda degmo uu guddoomiyahaasi noqonayo guddoomiyihii sideedda degmo xukumayay laakiin sida iyagu markaa u wadeen ahayd inuu xiriirkii dhexdoodu sideedooda degmo adkaado laakiin siday markii dambe u ekaatay inay noqoto in iyagu ismadax banaanaan oo kale ay ka noqonayso n g o deeta arrinkaa waanu qabanay waananu dhammaynay ninkii guddoomiyaha laga dhigayana waxa uu ahaa oday oo ah marka horeba guddoomiyaha degmada axmed dagax halka uu inaga mushaharinaga qaato oo uu mas-uul ka yahay guri uu yahay guddoomiyaha sideedda degmo salkaal ka tirsan dowladda hoosena uu yahay deeta oday bartiibuu isku casilay wuxuu yidhi bedenjoogi bay noqonaysaa sidiibuu isku casilay oo uu yidhi anigu guddoomiyahayga degmadii axmed dagax ayaan ahaanayaa sideedii guddoomiye degmana sidii bay yihiin guddoomiye ku-xigeenadoodina sidii bay yihiin waxay noo raaca saddex saddexdii xubnood ee kala raacayso maaha inta imika meesha fadhida shantii ayaa u badan yihiin dee dad kaleo iska dhex fadhiyaana way jiraan marka guddoomiye cabashooyinka waxyaabay ka cabanayeen shaqooyinkii oo kale waxyaa waxna waa public maadaama telefishinaya video yaallaan waxna waa privacy in nabadgelyadii caasimadda maadaama ciyaal guddoomiye uu sii xumaaday oo meeshii ciyaal imika midiyad goontaysa wadagelinayaan oo kubsigii habluu farabatay in iyo feejignaanta nabadgelyada faraha badan waa lagu tala seegaa baa layidhi marka adduqo caasimaddu isagoo waxaasoo dhan ka fikiraya waxa uu doonay shirkii horena isaga aynoo qabtay kanna isaga aynoo qabtay sidaana wuxuu sameeyey jidwal oo aanu ka tushannay oo sideedda degmo lagu gelayo sideedda degmaa jidwalkaa lagu gelayaa waxaa cagafyadii baanu u diyaaranay meelihii xumaayo dhan baanu ku nidhi soo wada qora saasa tibka ahaa iminka waa arkayseen markuu maayirka la hadlaayay sheekh dirir malaa badankiinu nalameedaa joogin waxa awalan waxaa laga hadlayay meelaha xunxun iyo in dadka dhexdoodii maaragtay waddooyinka xunxun iyo meelaha xunxune waxa xun ama daroogada ama waxaa lagu iibiyo in dee sidii faligood loo geli lahaa waxaa jirta iyo fiidowyada fiidowyada dhaqanxumada ciyaal iskuulkii u dhigaya tobanka duhurnimo ay qaardhigayaan cidda keliya ogaan kartaa waa idinka guddi nabadgelye ahaan jaararka waa ogtihiin oo guriga cidda soo gashay gurigan kale cidda ku jirta jaarkan xun cidda wax walba halkay wax ka dhismi karaan xilliyadii asxaabtii ayaa dagaal aad u qadhaadha oo habeen lagu soo qaaday nabigeenni sala allahu calayhi wasalam isagoo madiine jooga ayaa dagaalkiibaa u adkaaday god baa la qoday oo salmaan farisi nin loodhan jiraa fikirka keenay habeenkiibaa ilaahay ku kiciyey bartay gaalada degtay intaasoo boqoloo kun bay ahayn dabayliyo duufaanuu ilaahay ku kiciyey dhaxan markii lagu kiciyey bay meeshiiba isla basbeeshay qof baa qof arki waayey abu sufyaan nin la odhan jiray oo radiallahu canhu iyo markii dambe noqday asxaabta aad u wanaagsan laakiin xilligaa gaal ahaa ee ciidanka watay ayaa idhi waryaalaheen wuu yaabay dee qofna qof ma arkaayo ilaahay baa dee dabayle ku kiciyey wuxuu idhi caawa waxay maraysaa inuu qofba qof ninba nin taabta buu idhi waa bal nin walba ninka kukici ka taabo nin deetow rasuulku diray asxaab qaali ahaa baa yidhi sidii aanu kanaiyogaan kan kalenaiyogaan baan kii halka dhigi xigana ku yidhi waar kumaa tahay markuu isu ka sheegay kii halka dhigi xigana kumaa tahay horta nabadgelyadeenu maanta somalilan lahay noo adkeeyo way og yihiin cadow dibadeed iyo cadow gudaba waynu leenay waxay maraysaa kumaa tahay inaynu feejignaano inaynu adkayno in aanu idii ognayo sidaa maayarku idii sheegay uu yidhi dad tamaruc ku shaqeeya ayaa tihiin inaynu wada shaqayno hawshii ma bablish garaynayo hawshii aan isku ogeyna oday waanu kasoo wada xidhiidhnay meel fiicanna arrinkii wuu marayaa meelka caasimadduna wuu ka howlgalay